udar dhifin naadire waana kadhiyow hoolo gaar ahaan gaale iyo weybalakaaragay qaybo kumid ee degmooyinka gobolka baayse gaare dhulka iiska badan oo hoosgoyow degmooyinka gasadheer iyo diinsoor siinu bulshadan la wadaagno udarkaas kadhiyow hoolo gaar ahaan gaale iyo waliba hariir lasoo banay wasaaradda hanaanada iyo hoolo ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya wasaaradda waliba ayaa xaqiijiday in udurku sijeysada dhimasho saas oo kalena iyo jiraan gaal badan oo usilaayo haddii u saharidai udurkaas doctor abshakuur aadan maxamed oo ku tirsan wasaaradda hanaanada iyo hoolo dhirtiyo daaqa dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo kuwerbi saamayntuusi udurkuun leeyahy bismi illaahi raxmaan raxiim warbixinta wada xoolaha caafimaadka ka ziyaada khaasatan gaal ayaa warbixin yar inaanu bulshada la wadaagayaa hay booqdeen markaan iyadan mahadsan yihiin maamulka iyo shaqaalaha codka riida baay boqol iyada iyadan ka mahadnaqeen tan kalena maalmahan dambe ee gobolka mbaay may jarahiin cudur yaa gaala ya saameey yaa xoogaa dhimashi iyo nolosha sheegaya un xoolo jarta xoolo dhaqatada markaan warbixin yaroo ku saabsan cudurkaas iyo astaamooyinka masaana calaamooyinka iyo dadka xoolo dhaqatadan gudbiyeen iyo waxyaabahaas kule cabasho noocaasena jirta oo dadka xoolo dhaqatada gudbiyeen markaan intaas information warbixin yara may fadahayn inaan bulshada masaan la wadaaga mise ku sii markaan ka horeyn horta cudurkan badanaa dhul daaqsimeedka maadaama xilligan hel roobaadkan bilaawadi war mid oo endemic la raawo cudurada lama wahan endemic la exotic la raahan endemic iyo kumid ay cudurkan maan cuduro deegaanka markasta kana naga dahayo ku jaro maan cudur cusub hadda oo xuduudaha gudbina ma un cudur oo mar walba helro barbaada sidan deeri oo gaalan ka dhiyahayo wal hadda mushkilad weyn oo oo saameyn weyn saasan waaladina male oo ummadda kawaaladi laakis laakis wal dhimasheen oo la jaraan xoolo walan dhamadina jaraan wal hadda oo ku caafimaaday daawo antibiotic oo la siiyo la tali un sameynayo sii sidaan un badbaadina jaraan markaan cudurka cudur noocaas ew astaamooyinkiyo haddaan sheego mise alaamooyinkina ma eraanahay qandho kulula jarta neefkeeda aan qandhade neefka qufa iyo walaas horta cudurka badana ma sheegana respiratory disease ama ini eeyaa inaan in gudbiya mise cudurada oo sambabada iyo neef neef marayka ka dhiyaaw in eey yaan in gudbiya markaan calaamooyinka may leynaareenahayn neefkeedaan qandhada la maalmoodna hoobus oo sii gudubo qandhada iyo walaas ushayto labada maa daaqshina felinyaareen daaqna iyada xoolaa xoolaa neefkana daaqe qandho zaa-ida ley markaan markaas laba maalmood kadib hoobus kusii gudubo inii kulley caafimaado iyo anbadanta laakiin labadaas maalmood gudaantiya inii ka dhamid inii ku kaha yaa meelaha ayaa dhiyaas siyoonin sheegaan markaan cudur xoogaha maybaa dadkii xool dhaqatada welwelka abuuray oo khaasatan gaala oo lafdhabaran eh oo iid injelin mid la raayo xoogaha neefa dhoorna inay kala dhamadaan inay gudbiyaan markaan dhimasho jar laakis silin sheegahayn man badan meel la ku badbaadina jaraan oo cudurka badana ma eraanahay sambabka iyo beerka iyo yaa iidan saameeyay iyo kadhii marka neefkii oo hataa cudurka dhamadii misaana neef qaar ooyo markii oo naf qaadiyo goori sideen oo kadib may la arageen sambabki iyo iyo kuuskuus iyo waliyo ka arageen iyo beerkii beer madoobad iyo beerkii kalarkiisu isbedeli waxyaabaas kule calaamooyinka iyo naka neef neef hilibshila ama kormee yareen horta xilrabaadka holida cudur badan ma jiran ha baxaayn gaala irinka looda cudurada shalduunya markaan hanuno gaalaha khaasin iyo hanuno irinka hanuno looda markaan hadda cudurka saameynta haweelada walaawayoor cabashada dadka dhaqatada gudbiyeen kan gaala ka dhiyahayo oo cudurka markaa noocasheena maka leynihiin inay usubyi markii aad warsato laakiis calaamooyinka marka sheedartan culamo oo kulley deegaanka dhowr mar ha kana nagdeen anbadinya oo cudurkaas calaamooyinka markaas waa kan sheegaan markaan cudurkan hadda cudur gaal khaasin ew oo cudurka hadda jara maana erina cudurka noocaas mas calaamooyinkaas neef erin laka aragayna male neef lo laka aragayna male markaan gaala khaasni wariyada mahadsan walaal wasaaradda meel araaye qorsheyn ku degsana laakiin mayb waa tabarta le dad reebo kurtmaana iyo meylo oo hadda weli oo deegaanada rem oo cudurkaas ku jiro oo weli hadda meel araaye dowladda aan ku howlgalahayna aan ku shaqeehayna maana waxyaabo badanaa suurogala faday haddii dhinacyaas hadda meel oo cudurkaas ku jiro meel dowladda maamulaas hada fadna dowlad koonfur galbeedna meel hadda ku taliyahay tame meel oo cudurka kudhe kudhiyi oo laa ku sheegahay markaan insha allah mayba rajeyna oo in wadankan in horoobo si xoolagaas gargaarka in baahnayna lan deersi wasaaradana mayl araa hay-adoy ku caawiyo faday waxyaabeen oon diyaaro laakiin solaagiya may ahaa meeliya meel liseeda koran hayna dadkiina xoolagii malaayiin in la xakaxeeyo masaan la hawado haddana magaalo la sheeno meel oo tan haddana xoogaa caqabado tallaabadii ka haboon in wasaarad qaado doonta hadii ilaa hera marka int intaas koreytan talooyin iyo daawooyin kaasa meel araaye iniyo in samaysadaan yaa meel araa codsada fadi xool dhaqatada iyo guud ahaan intii meel araaye barnaamijkaas cudurkaas saameyn cudurkan oo la sheegay in deegaanada qaar ee gobolka baay uusoo ku dilaaciya kooyay xilala ka guda jira waqti roobaadka siday wasaaradda sheegday